إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii taqriib alxusuul matniga sheekh maxamed ibnu saalex cuthaymiin waxaan soo gaarnay alaxkaam alwadciya qaala almusanifu musanifku wuxuu yidhi waa sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin alaxkaam alwadciya alaxkaam axkaamta axkaamta alwadciyatu dejinta loo nisbeeyey maa shay weeye wadacahu uu dejiyey ashaaricu shaarica oo min amaaraatin calaamada ah calaamadahaasoo lihubuutin shayga sugnaashadiisa u sugnaaday shayga cibaadadaanu inay sugan tahay ansaxday u sugnaaday ow intifaa'in ama shayga anfoomidiisa u sugnaaday cibaadadaanu inay anfowdaysaan ansixin u sugnaaday ow nufuudin ama mucaamaladaanu inay fushay oy ansaxday waa fushayoo waa meel martay wey waa mucaamalada ow ilqaa'in ama burin in mucaamaladan la buriyey u sugnaaday wa minhaa axkaamta wadciga ahay ka mid ahaadeen asixatu ansixidii oo ay ansaxdo mucaamaladii cibaadadii iyo walfasaadu fasaadkii oo cibaadadii ama fasaado ama mucaamaladii alaxkaam alwadciya alaxkaam axkaamta axkaamta alwadciyatu dejinta loo nisbeeyey maa shay weeye wadacahu uu shaygaas dejiyey ashaaric oo allaha sharci dejiyaha oo min amaaraatin calaamada ah calaamadahaasoo lihubuutin sugnaasho u sugnaaday macnaha lictidaadin cibaadadaanu inay sugan tahay in la tirsa karo oy cibaado saxa tahay aw intifaa'in ama anfoomid macnaha inay burtay oo aan la tirsa karin ow nufuudin ama fulitaan mucaamaladan inay meel martay ansaxday aw ilqaa'in ama burin mucaamaladan in la buriyey oysan ansaxayn wa minhaa axkaamta wadciga ay ka mid ahaadeen asixatu ansixidii iyo walfasaadu fasaadkii asharxu sharax lamaa faraqa markuu ka soo jeestay sheekh maxamed ibn saali cuthaymiin min bayaani alqismi qismigii caddayntiisa qismigii alawali horreeyey qismigaasoo min alaxkaami axkaamta ka mid ah axkaamta asharciyati sharciga loo nisbeeyey wa huwa qismigaasu alaxkaamu axkaamti weeye axkaamta altakliifiyatu ee takliifka loo nisbeeyey markuu qaybtaas ka soo jeestay sharaca wuxuu gudagalay lamada jawaabkeedii wey wuxuu gudagalay yubayinu inuu caddeeyo alqisma qismigii qismigii ahaaniya ee labeeyey yubayinu inuu caddeeyo alqisma qismiga qismiga ahaaniya ee labeeya qismigoo minhaa axkaamta ka mida wa huwa qismiga labeeya alaxkaamu waa axkaamta axkaamta alwadciyatu ee dejinta loo nisbeeyey axkaamta wadcigaa weeye axkaamta wadciga weeye qismigii labaaduu gudagalay wahiya axkaamta wadciga ah maa kii weeye wadacahu uu dejiyey ashaaricu allaha sharci dejiyaha wahiya axkaamta wadciga maa kii weeye wadacahu uu dejiyey ashaaricu allaha sharci dejiyaha oo min amaaraatin calaamad ah ey calaamaatin calaamada ah kamaa cabara sida shiikuba uga cabiray bidaalika tacbiirka oo calaamadaha ah bidaalikada calaamadaha lagu ishaara kamaa cabara sidii shiiku ugu cabiray bidaalika calaamadaha cinda tacriifi اlxukmi xukunka markuu qeexayey waxa weyan calaamaduu yidhi amaaraad ma dhihin lihubuutin ey ictidaadin in la tirsanayo cibaadadan hubuutka wuxuu la jeeda cibaadadan cibaado la tirsanayo salaadaas waa ansaxday oo la tirsanaya inay tahay aw intifaa'in ama anfoomid inay burtay wa haadaa midkan oo hubuutka iyo intifaaga loo isticmaalahaa fii baabilcibaadaati weeye baabka cibaadada oo markay ansaxdana cibaadada ictidaada laleeyahay markaysan ansixinna intifaa'a laleeyahay ow nufuudin ama mucaamaladan inay fushay ow ilqaa'in ama in la buriyey wa haadaa nufuudka iyo ilqaagana fii baabilmucaamalaati weeye baabka mucaamalaadka beecyada nikaaxa ijaarada ayaa markay ansaxaanna waxaa laleeyahay nufuuda laleeyahy waa fuleen markay buraanna waxaa laleeyahy ilqaa' wa qowluu shiika qowlkiisa uu yidhi maakii wadacahu uu dejiyey hadalka saasa oo uu yidhi wuxuu dejina fiiri wuxuu rabaa inuu qeexo alaxkaam alwadciya markaasuu yidhi maa wadacahu fiihi dowrunaa ku jira dowr dowraa ku jira iska daboreega ku jira maxaa la yidhaha dowr fiiri xaashiyada addowru dowr huwa dowr waxaa la yidhaha tawaqufu lcilmi garashadii inay ku xirnaato bikulli waaxidin mid kasta la garto midkaasoo mina shay-ayna labada shay ka mid ah calalcilmi in la garto calal aakhari midka kale waa laba shayoo mid walba garashadiisu kan kale ku xidhan tahay hadda fiiri annaga waxaan rabnaa inaan garanno alaxkaam alwaciya waciya maxay tahay markaasu wuxuu ku qeexay maa wadacahu waa wuxuu dejiyey marka wadci awalaa la raba in la fahmo wadcigaana waxaa lagu fahmi karaa in tacriifka la fahmo haddii tacriifkiina lagu celiyo wadcigii laftirkiisii tacriifku wuxuu baahnaana kan mucarabka oo la qeexayo in la fahmo waa isku xirnaanayaan oo waxaa la yidhahdaa waxaa layska ilaaliyaa shay marka la qeexayo bacdu mushtaqaatii inay tacriifka soo galaan waxaa la yska ilaaliyaa shayga la qeexayo mushtaqaadkiisii wax ka mida inay tacriifka soo galaan shaacirkii wuxuu yidhi fakara duula leyli yucmilu fikratahu habeenkii oo dhan ayuu soo jeeday habeenkii oo dhan wuu soo jeeday asagoo maskaxda ka shaqaysiina waxaa la yidhi biyo soo qeex almaa tacriif u samee habeenkii oo dhan wuu maskaxda dhaqaajinayey wa fasara almaaa bacda aljahdi bilmaa suu saas u lahaa uu yidhi biyo haddaan hela tacriifkoodu waa almaa marka fiiri waa lafdigii laftigiisa la qeexay almaa soo qeexaa layidhi markaasuu yidhi suu u lahaa habeenkii o dhan uu subaxdii wuxuu keenay almaa yucarafu bilmaa marka waxba sooma kordhinale hurda la-aantaad kuhashaale waxaad soo kordhida marka shayga waxa le marka la qeexayo waa inaan mushtaqaadkiisi wax ka mida lagu soo darin tacriifka haddii kale tacriifkuna shaygii u baahana in la garto shaygiina wuxuu ubaahan yahy tacriifka in la garto marka dowra ka dhalana markaasuu waqowlu shiika qowlkiisa uu yidhi maakii wadacahu uu dejiyey fiihi qowlkaas waxaa ku sugan dowru walow cabara hadduu shiiku cabiri lahaa maakii jacalahu uu ka dhigay hadduu dhihi lahaa maa jacalahu shaaricu amaraati mintana iska daayey hadduu sidaas dhihi lahaa la salima waa ka nabadgeli lahaa min daalika dowrkaas kamaa hiya siday tahay dariiqatu usuuliyiin culammada usuuliyiinta dariiqadooda fii sanaacati alxuduud xuduudda samaynteeda markay xuduud samaynayaan waa iska ilaaliyaan inay soo geliyaan tacriifka bacdu mushtaqaati almucarab shayga la qeexayo mushtaqaadkiisa wax ka mid ah wa fii tacbiirihi shiiqa tacbiirkiisa bimaa wadacahu uu ku cabiray wa fii tacbiirihi shiiqa tacbiirkiisa bimaa wadacahu uu cabiray iimaaun ishaarida ku sugan ilaa sababi tasmiyatihaa axkaamtan magacaabideeda sababkeedu ishaara bilaxkaamil wadciya lagu magacaabay sababtii loogu magacaabay axkaam wadciya sababkaasu noo ishaara wa huwa sababka loogu magacaabay wuxuu yahay anna shaarica allaha sharci dejiyaha wadacaha isagaa dhigay axkaamtan calaamadahan isagaa dejiyey oo yidhi calaamadaas markaad aragtaan xukunka hebela weeye sharciga ilaahay waa calaamado uu isagu dejiyey wa tusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa aydan noqosha bikhitaabi alwadci waalikhbaarna waa la yidhaahdaa marka alaxkaam alwadciyana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaha khitaab alwadci waalikhbaar labada magacba waa leey waa leey labadaasba waa leeya maxaa loogu magacaabay khitaab alwadci waalikhbaar wuxuu yidhi lianna zawaala shamsi miisaal asbaabtiiya ka mid heeda moogtahay asbaabtiina waxaa ka mid ah zawaalu shamsi markaasuu yidhi lianna zawaala shamsi qoraxda suuliddeeda oo cirka dhexbartankiisa ay ka iilato maalan tusaalan ula jeeda waa kuu tusaalaynaahe wadacahu zawaalkaas waxaa dejiyey ashaaricu allaha sharci dejiyaha calaamatan calaamad xaalo uu yahay calaa wujuubi salaati duhri salaadii duhur waajibnimadeeda u calaamad ah waa calaamad tusayda salaadii duhur inay markaas waajib tahay in la tukado marka sidaasaa loo yidhi horta axkaam wadciya maxaa yeel waa calaamad ilaahay dhigay marka calaamadaasaa waxay tusay xukunkii sharciga ahaa calaamad ilaahay meel dhigay wey markaasuu yidhi wa huwa wadcigaas ilaahay sameeyey yatadammanu wuxuu koobsanaa alikhbaara sheegid bidaalika xukunka laysku sheegay oo waxay ka dhigan tahay asagoo nala yidhi waxa weeyaan markaad aragtaan cirka dhexbartankiisa qoraxdiioo ka leexata daad aragtaan waxaad ogaataan waktigaas inay waajibta in la tukado ayadoo saas naloo sheegay ka dhiganta marka wadcina waa too allaa sameeyey ikhbaarna waa too waa naloo sheegay marka axkaam wadciya saasaa loo leeyahay sidaasaa loo leeyahay axkaam waxa weeye wadciya iyo khiaab اlwadci sidaasaana loo leeyahay khiaab اlkhbaar haddii la yidhaha khiaab اlwadci allaa dejiyey wey calaamadan haddii la yidhaahdo khiaab اlkhbaarna allahaas dejiyaa noo sheegay oo na yidhi markaad calaamadan aragtaan xukunka alle waa sidaas markii qoraxda suushay aad aragtaan ilahay xukunkiis waxay tahay salaad duhr inay waajib tahay markaas in la tukado marka ikhbaarna waa ku jira waa naloo sheegay calaamad ilaahay dejiyeyna waa too naloo sameeyey wa huwa wadciga ilaahay dejiyey zawaalkaas yatadamanu wuxuu koobsanaa alikhbaara sheegid bidaalika xukunkaas la sheego haddana miaal kale wa wujuudu lxaydi xaydka helidiisa oo gabadhii caadadii ay hesho wadacahu allaa dejiyey calaamatan calaamad xaaluu yahay calaa manci salaati salaada diidideeda calaamad u ah waa calaamad tusayda inaan markaas gabadha salaad loo ogolayn hadday tukato aysan ka ansaxayn laguma laha wa siyaami soonka diididiisa calaamad u ah hadday ansoonto kama ansaxaydo mana lagu laha markaas inay soonto dib inay ka qallaydaa la rabaa waa dalaaqi dalaaqa diididiisa markaas in la furaa xaaraan qadcana weeye waana xuduudi alloo laga tallaabay gabadho xayd qabta in la furaa laakiin haddii la furo haddana waa furmehe ogowhe waa furme oo nabi maxamedoo joogaa waxaa furay cabdullaahi bn cumar ibnukhadaab waana furantay gabadhii waa furantay oo nabigu soo rajciyeysu yidhi rajciya goormay timaadaa bacda dalaaq soo ma gabadaan furmin miyaa la yidhaha soo rajciyeysu lama dhihi karo marka nabigu soo rajciyeysu yidhi qol wuxuuba yidhi hal dalqaaba laga soo qaaday yidhi oo meeqaa dhacday haddii la dhila xataa hal dalqaa laga soo qaaday uu yidhi cabdullahi bn cumar marka waxa weya waa xaaraan gabadhiiyo caado qabta in la furo dalaquna waa dhaca waa dhaca laakiin fiiri salaadu ansixi maya soonkuna ansixi ma iyo waqayriha intaas qayrkeed intaan kaliya maahan axkaamta xaydka ku tacalluqdaa salaadii iyo soomkii iyo dalaaqii iyo qayrkeed intaasoo dhan xaydku calaamad ayuu u yahay oo markii xaydkii la arko waxaa la garanaya axkaamtan alle in gabadhaan salaadii ay ka mamnuuc tahay in soonkii ka mamnuuc yahay in dalaaqii ka mamnuuc yahay axkaamtii alla la garana marka calaamadan la arko alla dejiye calaamadan markaasuu wahuwa wadcigaas ilaahay dejiyey calaamadan yatadammanu wuxuu koobsanaa alikhbaara sheegid bidaalika xunkaas naloo sheegay oo waxay ka dhigan tahay ayadoona la yidhi waxa weyan markaad aragtaan caadada gabadha xugunkii alle waa sidaan waa inaysan tukan waa inaysan soomin waa inaan la furin waa noocaas sidaas weeyaan faka'anna shaarica waxaad mooddaa ku yidhi shaarica waxaad mooddaa qaala inuu yidhi idaa wujidad markii la helo haadihi alcalaamaat calaamadahan sida qoraxdu markay suusho xaydkii marka la helo walawsaafu tilmaamahaas faclamuu ogaada anna xukmii xukunkaygu kadaa waa saas saasay ka dhiganta waxay ka dhigan tahay ka'anna shaarica shaarica qaala inuu yidhi idaa wujidad marka la helo haadihi alcalaamaatu calaamadahaas walawsaafu tilmaamahaas faclamuu ogaada anna xukmi xukunkaygu kadaa waa saas walxukmu xukunka xukunka alwadciyu dejinta loo nisbeeyey xukmun xukun weeye xukunkoo sharciyun sharci loo nisbeeyey xukunkoo mustaqilun gaar ka ah can ilxukmi takliifiyi xukunkii takliifigaha waa xukun sharciya xukunka wadcigaa xukunkii takliifigaahana gaaru ka yahy gaar ayuu ka yahay walihaadaa inuu gaar ka yahay darteed mayazahu waxaa soocay xukunka wadciga ah almusanifu musanifka canhu can xukmi takliifiyu ka soocay walihaada inuu xugun mustaqila yahay darteed mayazahu xukunka wadcigaa waa soocay almusanifu musanifku canhu can ilxukmi takliifiyu ka soocay wakhtaarahu tamyiiskaas waxaa doortay in saas loo kala sooco oo aysan islahayn wakhtaara waxaa doortay hu tamyiiskaas ibnulxaajib wadahaba waxay ku tageen bacdulusuuliyiin culimmada usuuliyiinta gebolkood minhum bacdigaasu ka mid ahaaday araasi fakhrudiinu raasiyaaba ka mid ahe iyo walbaydaawiyu intaasoo iska jumla muctarida wadahaba wuxuu ku tegey bacduusuuliyiin ilaa annahu xukunka wadciga raajicun inuu u laabanaa ila alxukmi takliifiy xukunkii takliifika u laabana qaar ay yidhaahdeen xukunkii takliifigaah aa u laabanaa gabal ay yidhaahdeen laakiin sida in la kala soocaa sawaabkii oo raajixa wadahaba daa'ifatun kooxa waxay ku tagtay daa'ifadoo min alusuuliyiina usuuliyiinta ka mid a ilaa anna maa shayga huwa min baabi lwadci baabulwadciga ah laysa min baabi alaxkaam maba ahanba qaar ay yidhahdeen axkaam maba ahanba wa inamaa wax kale maana huwa calaamaad waa calaamaad yidhahdeen qoraxdoo suushe waxa weeyaan gabadhii caado ku dhaqdo bishiioo dhalata axkaam maahana yidhahdeen ee waa calaamad axkaamta tusta waa calaamad marka la arko axkaamtii la garana saad u joogto bishii halkaama la arko ramadaan miy ahaa waxaan garaynaa waktigaas inay tahay waktiga ilahay nagu waajibi in la soomo xukunka allaan garanayna qoraxdu markay iilatol cirka dhexbarti ka suusho waxaan garaynaa xukunkii alle oo ah duhur inuu waajib yahay markay dhacdo waxaan garaynaa xukunkii alle oo ah salaad maqrib inay waajib tahay caadadii gabadh marka ku dhacdo waxaan garaynaa xukunkii alle oo ah gabadhan inaysan tukan karin marka waxay dhahdeen waa calaamaad ee axkaam maahan iyadu saasay yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi daaifa ku tagtay wadahaba daa'ifatun koox waxay ku tagtay daa'ifadoo min alusuuliyiina ka mid a ilaa anna maa shay huwa min baabi alwadci ah laysa min baabi alaxkaam ma ahan wa inamaa wax kale ma ahan huwa maagaasu calaamaatun waa calaamado calaamadoo laha axkaamta u sugnaaday wa huwa khilaafka u celi marka khilaafka ila la soo fahmayey wa huwa khilaafkaasu khilaafun waa khilaaf khilaafkoo laa tadharu lahu aysan u muuqayn amaratun wax midha ah camaliyatun oo camalfal loo nisbeeyey waxa weyan waa iska khilaaf lafdi ah khilaaf lafdiga inuu yahayna amara fikiya ma leh oo hadda ninkii yidhi zawaalu shamsi xugun ma ahan haddii la yidhaahdo markay qoraxdu iilato duhurkii waajib maya haahu leey kii yidhi waa xugunna wuxuu leeyahay markay iilato waxa weyan waxaa waajiba in la tukado waxa isku khilaafayan masalada soo bixin me nina wuxuu u bixinaa calaamad nina wuxuu u bixinaa xugun magacay ku kala duwen bis ee amara fikiyo ka dhalayda ma jirto oo xalaal iyo xaaraam iyo waajib iyo sunno isku khilaafayaan labada madhab wlfarqu farqiga u dhaxeeya bayna alxukmi alwadciyi xukunka wadciga ah iyo walxukmi takliifiyi min wejayni laba dhinac ka ahaaday laba dhinacay ku kala duwan yihiin aad u cadcad alawal kan horeeya ana khiaaba alwadci khiaabka wadciga ah imaa an laa yakuuna inuusanba ahaanin fii qudrati lmukalaf qofka mukalafka awooddiisa aslan asal ahaanba wadaalika miaalkii ka zawaali shamsi waa qoraxdoo iilatoo kale liwujuubi salaati duhri salaada duhur waajibnimadeeda wadaalika miaalkii ka zawaali shamsi waa qoraxdoo iilatoo kaleeto liwujuubi salaati duhri xaalay u sugnaatay wa imaa an yakuuna inuu ahaado xukunkii wadciga ahaa fii qudrati mukalafka awooddiisa walaa yuaalabu aana laga dalbaynin walaa yuaalabu huwa mukalafkii aan laga dalbayn bihi xukunkii wadciga ahaa wadaalika miaalkii ka buluuqi lmaali waa maalku inuu gaaroo kale nisaaban xad laga bixiyo sako liwujuubi sakaa nisaabkaasoo liwujuubi zakaa sakada waajibnimadeed u sugnaaday waxay tahay khiaabka wadciga ah laba u qaybsan yahay qayb ka mid ah qofka mukalafka maba awoodaba inuu sameeyo maba awoodo miaal waxaa ka mid a qoraxdu inay cirka exbartingiisa ka leexato adugu ma keeni kartaa qofka mukalafka miyuu keeni karaa maba awoodoba bishii ramadaan inay dhalato miyuu dhalin karaa isagu qofku maba awoodo qayb ka mida marka qofka khudqadiisaba maahanba maba awoodo qaybna wuu awoodaa laakiin loomaba dirin miaal maxaa ka mid ah qofka haddii maalkiisu gaaro xad seke laga bixiyo nisaab hadduu gaaro oo maalan lacagu haystaa siddeetan iyo shan garaam oo dahaba hadday goydo sakaa waajib ku ah soo maaha marka la helay waajib ku tahay laakiin ayadoon maalkii xadkaas gaarin mukallafka waajibkuma ahan inuu maalkii shaqeeyo si saka ugu waajibto la dhihi maayo shaqeeyo maal yeelo sake hadhow aad bixidide waajibkuma ah qofkan mukalafka ilaahay kuma adoonsan inuu maal yeesho uu sake ka bixiyo laakiin haddii alla siiyo maalkii soo galo kadiba sakadu ku waajibay qofka marka lagama rabo inuu shaqeeyo yihahda waa laazim inaan helo maalan sake ka bixiyo oon soo xasiliyo waan awoodaa waan soo xasili kara hadduu dadaalo ma garat laakiin looma dirsan marka axkaamtii wadcigaa labadaasa iskugu jirtaa qaybaan qofku awoodinba iyo qayb uu awoodo laakiin aan ilaahay ku addoonsan saasay u badan tahay axkaamta wadciga sidaas ayay u badan tahay qaabab kale waa soo galaan taas waa mid wuxuu ku yidhi ana khiaaba alwaci imaa anlaa yakuuna inuusanba ahayn fii qudrati lmukalafi mukalafka awooddiisaba aslan inuusanba awoodinba wadaalika miaalkiina ka zawaali shamsi wey qoraxda suulideeda liwujuubi salaati duhri xaalay u sugnaaday wa imaa an yakuuna inuu ahaado fii qudrati qofku wax uu awoodo walaa yuaalabu qofkiina aan laga dalbayn bihi waxa weya xukunkaas wadciga oo magaas ka buluuqi lmaali sida maalku inuu gaaro kale nisaaba nisaab nisaabkaasoo waxa weeyaan liwujuubi zakaad u sugnaaday labadaas uu qaybsan yahay wadaalika kaasoo qadara multabisun wuxuu ku dheehanya bikhilaafi khiaabi takliif khiaabu takliifku ku dheehanya khilaafkeeda waa khilaafsan yahi oo khitaabu takliifku saas ma ahan wadaalika kaas la soo sheego khitaabulwadciga ah multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi khitaabi takliif khitaabu takliifka khilaafkiisa falaa budda waa laga maarmaan an yakuuna inuu ahaado khitaabu takliifka fii qudrati lmukalaf mukalafka awooddiisa inuu yahay oo uu awooda waa laazim ma jiro xukun takliifiya oon qofku awoodin maxaa yeele laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahayba kuma kalifo qofka inuusan awoodin aani dhinaca labaaday ku kala duwan yihiin ana khiaab alwaci khiaabulwacigu acamu waa ka caamsan yahay min khiaabi takliif khiaab takliif iyo khiaabulwaci waxaa caamsan khiaabulwaci maxaa yeelay lianna kula takliifin takliif kasta macahu waxaa ahaaday khiaabu waci ilaa sideeda cibaado kasta shuruuday leedahay mawaanicay leedahay asbaabay leedahay sooma cibaado kastaba waa leedahay marka cibaado kasta waa la socda asu markaasu wuxuu yidhi lianna kula takliifin xukun kastoo takliifi ah macahu la jirkiisa waxaa aday khitaabu wacin id ciladu waxay tahay laa yakhlu ka marnaan maa xukunka takliifiga ah id ciladu waxay tahay laa yakhlu ka marnaan maa huwa takliifigii min shardin shardi ka marnaan maa aw maanicin ama maanic ow an yakuuna inuu ahaado saxiixan saxiix oo amase faasidan uu ahaado mar kastana xukun takliifiya markaas waxaa ku jira xugun wadciya mar kastaba ku jira marka tuu noqdo hadduu saxiix noqdona wuxuu ku noqday waxa weeyaan axkaamta wadcigahayba la socota oo saxiix goormuu noqdaa qaacido muhiim ah aan noo imaan doonta saxiix shaygu wuxuu noqdaa marka shuruuddiisu dhammaystiranto mawaanicdiisana la waayo shuruuddiiyo mawaanicda labaduba takliifii maaha ee waxa weyan axkaamtii wadcigahay shay kasta ama cibaada ha ahaado ama mucaamalo ha ahaado waxaa shaygu saxiix noqdaa hadduu mucaamalo yahay hadduu cibaado yahay waxaa qaacido kuliye ah hadduu cibaado yahay hadduu caqiido yahay wuxuu rabaa ha ahaado waxa weydaan marka shuruuddu dhammaystiranto meeshana ay ka dhaxdo mawaanicdi qaacidadaasa noo soo socota insha allah oo qaacida aad u faa'iido badan marka wuxuu yidhi waqad yuujadu in la helaa laakiin waa dhici kartaa waqad yuujadu in la helaa waa dhici kartaa khitaabulwadci xayu meelna la helo laa takliifa wax takliifa mawjuudun uusan ahayn laakiin waxaa dhici karta waxaan rabaa in la helo xugun wadci ah ayadoon takliifba jirin waa dhici karta xugun wadciya in la helo ayadoon takliif jirin ayaa dhici karta waqad yuujadu in la helaa la arkaa khitaabulwadci xugunkii oo wadciga ahaa in la helaa dhici karta xayu meel laa takliifa aan takliif jirin wadalika miaalkii ka luzuumi damaani اlitlaaq baabi'inta damaanideeda laazimideeda weeye lisabii sabiga xaalay u sugnaatay iyo walmajnuun waxa weeyaan qofka sabiga ah oo saqiirka ah ma ahan mukalaf qofka waalanuna ma ahan mukalaf wa maca daalika hadday baabi'iyaan hanti islaameed in la damaanaa waajiba maxaa yl waa xukun wadciya shaaricaa deji oo yidhi haddii qof uu shay islaameed baabi'iyo waa in la gudaa marka saqiirkaas yarka hadduu inta ordo uu waxa weyn tarmuus islaameed haraati ku dhufto ee jebiyo waa la gudaa fiir waa waajib in la gudaa mukalafna maaha qofkii waalna hadduu inta ordo qof ku tunto oo uu dilo diyadiyaa la bixina maa la dhima qof waalanaa kuu tuntay diyadiyaa la bixina waa waajib waa iska khada xataa loo qisaasma ila mukalafa maahan isagu mukalafa maaha qofkan waalan marka fiiri axkaam wadciya la yidhahda damaanaduna axkaamta wadciga ka mid waa calaamad sharcigu dejiyey dii qof qof waalanu ku tunto waxaa ka laasima sharcigii alla oo diyo in laga bixiya dii saqiir dilo sharcigii allah laga garana oo ah in diyo laga bixiya marka ayadoon takliif jirin axuu wadciyana la hela la hela waqad yuujadu in la helaa laarkaa khitaabu lwadci xayu meel laa takliifa takliif mawjuudun uusan ahayn wadaalika miaalkii ka luzuumi damaani litlaaf baabi'inta damaanideeda laazimidda ay laazimaydoo kale weeye lisabiyi xaalay u sugnaatay waxa weeyaan saqiirkii iyo walmajnuuni qofkii waalnaa damaanadaas waalxukmu lwadciyu xukunka wadcigaahu aqsaamun qaybo weeye minhaa aqsaamtaas ayay ka mid ahaatay asixatu ansixidii walfasaadu fasaadkii wasababiyatu sababnimadii washardiyatu shardinimadii walmaaniciyatu maanicnimadii waxaasoo dhanaa ka mid marka sixada iyo fasaadku shay ashyaa gaarahoo mustaqila kama ahan sababka iyo shardiga iyo maanica ee waxa weeye sababka iyo shardiga iyo maanica ayay ka dhalanaya sixada iyo fasaadku oo shaygan marka la helo waxa weeyaan sababkiisii sixadiisiyaa la helaa shaygan haddii shuruuddiisii la helo mawaanicdiina la waayo sixadiyaa la helaa shaygan haddii shardigiisa la waayo sixadiisiyaa la weynaa fasaadkiisiaa la arkaa shaygan haddii maaniciisii joogana fasaadkiisii imaana marka waxa weyaan waxa ay ku wareegayda sixada iyo fasaadku waa saddexdaan saddexdaan wey oo ah asbaabta shuruudda mawaanicda mar kasta oo shayga sababkiis la helo asna waa la hela shayga haddii shardigiina la helo maanicu u maqnaado shaygii waa la hela saxiixu noqoa haddii shayga shardigiisa la waayo faasiduu noqona haddii shayga maanic lagu arko maanicii joogana faasiduu noqona marka waxa weye sixada iyo fasaadku saddexdaanay ka dhalanayaan saddexdaanay ka dhalanaya oy ku xidhan yihiin waqtasara wuxuu ku gaabsaday almusanifu musanifku calaa dikri sixati walfasaad inuu sixada iyo fasaadka kaliya sheego waqad cabara wuxuu cabiray raximahullah biqowlihi uu yidhi wa minhaa axkaamta wadciga ahay ka mid ahaadeen asixatu walfasaad ma dhihin alsaxiixu walfaasid ma dhihin uma qaala wuxuu yidhi bacda daalika markaas ka gadaal faasaxiixu walfaasidu a soo socota uma qaaladaanu waa waraanaan weli gaarin alsaxiixu walfaasidu waa nagu soo socotaa markii hore fiiri axkaamta wadciga markuu sheegay wuxuu yidhi wa minhaa asixatu walfasaad muxuu cabiray markaa sixa iyo fasaad waa laba masde markii dambena sifa mushabahu cabiray oo wuxuu yidhi faaxiixu uu leeyay faasaxiixu walfaasidu labada waa sifa mushabaha labaduba marka dambena marka waa tasaamuxa ka muuqda inuu waxa weeyaan maxaa yeele inta cabiro waxa weeyaan saxiix oo sifa mushabaha ah uu haddana masderkii ula jeeda marna msterkii u cabira sifa mushabu ula jeeda macnaha fududaysiya iskaga jeeda taasoo kale waqad cabara waa cabiray raximahullah biqowli uu yidhi wa minhaa axkaamta wadciga ay ka mid ahaadeen asixatu walfasaad uma qaala wuxuu yidhi bacda daalika markaas kadib fasaxiixu kan saxiixa walfaasidu kan faasidka wahaadaa tacbiirkaas yadullu wuxuu tusaa calaa annahu shiiqu yatasaamaxu inuu fududaysanaa fii ilaaqi saxiixi saxiix in lagu ilaaqo calaa sixati ilaa asagoo sixa soo sheeguu saxiix ku ilaaqa markii dambe markaa saxiixu ilaaqa oo sifa mushabahaah cala sixati oo masderkiiu ilaaqa iyo walcagsi oo ah cagsigu waa maxay ilaaqi waxa weeyaan ilaaqi alfaasidi cala alfasaadi ilaaqi alfaasidi cala alfasaad wakadaa sidaasoo kale u ahaaday alfasaadu fasaad ayaa la ilaaqa cala alfaasidi aa lagu ilaaqa fasaadkii oo masderkiiya ayaa faasidkii lagu ilaaqa oo sifa mushabaha iyo walcagsu cagsi oo sidoo kale oo waa maxay waxa weyn waxaa la ilaaqaa waxa weeyaan faasid fasaadaana lagu ilaaqa loola jeeda marka intaba waa iska tasaamuxi qaala almusanif wuxuu yidhi fasaxiixu saxiix luqatan mijeeti luqa xagga luqada asaliimu waa midka nabad galay min almaradi xanuunka saxiix luqada carabiga waxaa la ihahdaa asaliim min almarad fasaxiixu saxiix luqata minjeeti luqa xagga luqada asalimu waa midka nabad galay min almaradi xanuunka ka nabad galay wasilaaxa minjeeti listilaax xagga istilaaxana maa shay weeye saxiix taratabad ay dhalato ka ratibantay aahaaru ficlihi samayntiisa raadiyaalkeedii calayhi korkiisa cibaadatan cibaada kaana ahaayee am caqdan ama caqdi ahaayee saxiix maxaa la yidhaha waa kana daabidkiisii waxaa la yidhaahdaa shay aafaartii markii la samaynayay laga doonayay ka dhalatay kaasaa la yidhahdaa meeshaas waxaa muhiim u dhihi doonaa shaarixu in lagu daro sharcan si sharciya waa inay uga dhalatay ilaa mararka gabal waxaa dhici karta shaygan ujeeddadii laga lahaa inay ka dhalato laakiin sharci aysan uga dhalan miaal shayga laba qof kala gateen kan badeecada doonayaa wuxuu rabaa badeecada inuu la wareego oo uu milkiyo ku intifaaco kan badeecada iska wareejinayaana lacagta inuu ku intifaacu raba soo ma waa la kala gaday beecuna ma ansixin xisan waxaa muuqata aahaartii waa dhalata xisan waa muuqata oo waxa weya midkan lacagtii qaatu haystaa oo ku intifaaca midna mabiiciyu haystaa badeecadii laakiin haddana lama yidhahdo saxiix kaasoo kale sharcan aa la rabaa waxaa la rabaa midkaanu waxa uu badeecada ku qaatana sharci inay noqoto midkaanu waxa uu amankii lacagta ku qaatana inay sharci noqoto markaasaa saxiix la yidhahda marka waxaa laasimuu leey in lagu daro xadka maa taratabat aahaaru ficlihi calayhi sharcan waxaa la yidhahdaa saxiix wixii aahaartii laga doonayay ka ratibatoo ka dhalatay si sharci ah uga dhalatay si sharciya ama ha ahaado cibaado cibaadatan kaana am caqda caqdigana mucaamalo dhan ula jeeda walilahi saas taraa mucaamalatana ka fiicneed inuu yidhaahdo ama caadatan uu yidhaahdo taasaa ka fiicneed maxaa yla waxyaalaan cuquud ahayna ku jira mucaamalada waxaa ka mid a markhaati markhaati furku mogta caqdi laba qof wada gasho maa haddana mucaamaladii uu ka mid yahay sixa iyo wuxuuna leeyahay faasid marka caqdinta waxaa ka fiican u dhihi doonaa mucaamala inuu ku bedel ama caada marka fiiri saxiixi marka laba u qaybsan yahi waxa weeyaan cibaado saxiixa iyo mucaamalo saxiixa labadaasu noqaa soo maaha labadoodii marka laba tacriif kala siina marka marka saddex tacriif ee hadhow lagaa rabo waa inaad kala taqaan tacriif guud oo la yidhaha saxiix waa maxay iyo laba tacriifoo kala gaaraho cibaado saxiixa waa maxay mucaamalasa saxiixa waa maxay saddex tacriifoo kala duwan wey marka hadha wayna isku qalada maaha ood hal xaba iska soo xifdido soo ma jeedid faasaxiixu marka saxiix saxiix min alcibaadaati xaalu ka mid yahay maa shay weeye beri'ad ay beri ku noqotay bihi maaga adimatu mas-uuliyadda oo wasaqadda uu ku dhacay bihi sababtiis a dalab dalabka waxaa la yidhaahdaa cibaado saxiixa cibaadada qofkan dimadiisu ay ku beri noqotay dimadiis yaa beri noqotay maxaa loola jeeda ilaahay baa kuu waajibiye mogta qofkan cibaadadan hadhow markuu ilahay hortago inuu ku beri noqona oo uu noqonaa qof la yimid waajibka alla saaray koow tan labaadna dalabka waa inu dhaco qofkan hadduu cibaadada si qalada ula yimaado maxaa la leeyahay war cibaadadii samee kaama aadan sixin fiiri nabiga sala allahu alay slam inaan inta masaajidka soo galo laba ragcad tukaduu salaam asalaamu calayka wacalaykum asalaam waraxmat ullahi salli fa innaka lam tusalli fiiri dalabkiiya taagan salaaddiyaa laga dalbana maxaa la tii hore ma ansixin waa uu ku laabtay waa soo laabtay waa salaamay salli fa innaka lam tusalli dalabkiiya weli taagan laakiin hadday cibaadada si sax loo keeno dalabki waa dhaca mar dambe lagama dalba karo xataa hadduu waktigu tago dalabku waa taagnaana mogta haddaysan ansixin salaadii soo qallee alaleey laakiin hadday ansaxday soo qallee miyaa laleey maya marka cibaado saxiixa saasaa leedahay cibaadada saxiixa waxa weyn laba shay marka la helo koow dimadaadu inay beri ku noqoto mas-uuliyaddaadu waa inay ku beri noqoto oo ilaahay xilkii uu ku saaray uu aad gudatay waa shardi tan labaadna dalabku waa inuu dhaco oon lagu lahayn la imow la imow waa inaan lagu dhihi karin mar dambe ama waktigii oo jooga la imow lagu leeyay ama waxa weeyaan waxa uu leeyay waqtigii oo tagaa lagu leeyay soo qalle welidaa saas deer tacbiirka cuthaymiin aad uga fiican tacbiiryada kale oo culummada gabal cabireenoo wasaqada bihi lqadaa way yidhahdeen waa in qallihii ka dhaco qalihii waxa la yidhaha wati marka waktigu tagaa qalla leedaha laakiin dalabku wuxuu shamlinaa waktigiioo jooga dalabka lagaa dalbana iyo waktigoo tegey dalabka lagaa dalbana labadiya isla soo gela labadiya isla soo gela marka saxiix cibaadaha waa noocaas fa saxiixu saxiix min alcibaadaati xaaluu ka mid yahay maa kii weeye beri'ad ay beri ku noqotay bihi maaga addimatu mas-uuliyadda qofka oo wasaqadda uu ku dhacay bihi maagaas adalab dalabka uu ku dhacay oon laga dalbayn kaasaa la yidhaha cibaado saxiixa wsaxiixu saxiix min alcuquudi ay min almucaamalaati xaalu ka mid cuquudda waa heshiisyada caqdiyaalka beeca nikaaxa kirada waxaasoo dhan waa cuquud maa kii weeye taratabad ay ka dhalatay aahaaruhu aahaartiisii calaa wujuudihi helitaankiisa shaygan markii la helay aahaartii laga doonayay waa inay ka dhalato ka ratibantay ilaa caqdi kasta marka la gelayo ujeeddaa lagelaya sooma miiaal qofku markuu waxgabayo isagaaba ku sheegay ka taratubi lmilki waaba kan miaalkii ka taratubi lmilki milkinta ka dhalashadeedoo kale calaa caqdi lbayci beyca gunidiisa ay ka dhalanayo maalan tusaalan ka rabaa hogey waa tusaale qofkan markuu badeeco gabayo wuxuu rabaa kan badeecada wareejinaho iska wareejinaana lacagta inuu milki u yeesho kan lacagta wataana wuxuu rabaa badeecada inuu milkiyo marka waxaa la rabaa beecu waa saxiix waxaa la dhihi karaa marka qofkaanu badeecada si sharciya ku milkiyo kanuna lacagta si sharciya ku milkiyo markaasaa waxaa la dhihi karaa caqdiganu waa saxiix labada qofoo guriga kala kiraysanayda fiiri markay kala kiraysanayaan muxuu rabaa kan lacagta dhiibaya wuxuu rabaa inuu intifaacu xalaal u noqdo guriga oo ku nacfiyo kan lacagta qaadanana wuxuu rabaa lacagtan inuu milkiyo wiilka iyo gabadha laysku nikaaxinaan maxau rabaa waxaa rabaa gabadhii inay meherka milkido meesha laga sheegay soo ma jeedid wiilkuna istimtaaca milkiyo oo uu xalaal u noqdo soo ma jeedid waa gabadhiina xalaal u noqdo istimtaaci marka waxa weya caqdigaanu saxiixu noqday waa in aahaartii la doonaya ka dhalato si sharci ah si sharci ah sharcan waxaan ugu daraynaa waxaa dhici karta xisan inay dhalato aahaartii laakiin aysan sharci ahayn sharci ma ah oo miaal waxa weya qofka ninkan gurigan male waa bilaqaysa fillow waa dhowe taabsaday wey ma garatay markaasuu le yaa kirayn ka kiraysanay adaa u yimid kirad waa imse waa imse melyan lacaga waa shubta fiiri gurigiina waa addegtay asna lacagtiiu qaatay hadda si xisiya waxaa muuqata asna lacagtii gacanta inuu ku dhigay adna intifaaci waa haydaa laakiin sharci miya waa ansaxay dhihi mayno ha maxaa yaele sharci maaha lacagtan hadda asagu kun sano hadduu haysta xalaal u noqomay ma milki gacantuu iskaga hayo xoogu ku haysta lacagta adigana intifaacan milki uma lihi maxaa yaele qofkii lahaa kaama gadin intifaacan waa biliqaad ku deganta adiga laftikaa hadaad og tahay hadaadan ogeyn hadda qofku wuusan ogeyn moogta waa baab kale laakiin ma un milkin soo ma jeedi waa nooca wiilkii adoogii fiiri adoog ma jooga walaashi gabadhii ay sheekaysteen adoog ma jooga maya berriyuu aadaa balcad markaasuu afgooy ula carab mid afgooya joogu geeya nunu u soo yidhi waa soo laabteen waa isku markay sii socdeen say ajnabi u kala hayeen ajnabi kariya markay soo laabteen laakiin haddana waa isku istimtaacayaan soo maa istimtaaci lakin dariiq sharciya maha dariiq sharciya maha marka waxaa la rabaa waxa weyan caqdiga inuu ka ratibmo oo uu ka dhasho waxa weyan aafaartii laga doonayay sharcan xisan kaliya maya sharcan markaasuu yidhi wasaxiixu saxiix meel cuquudi xaalu ka mid yahay maakii weeye taratabad ay ka ratibantay aahaaruhu aahaartiisii calaa wujuudi helitaankiisa wadaalika miaalkii ka taratubi lmilki milkinta siday uga ratibanto calaa caqdi lbayci bayca gunidiisa maalan walaa yakuunu shay waa kana qaacidada ugu muhiimsan ee qofka la rabo inuu xifdisan yahay walaa yakuunu shayu shaygu ma noqdo saxiixan mid saxiixa ilaa bitamaami shuruudihi waintifaa'i mawaanici waa ayu shay kasta wey shaygaas ama cibaado ha ahaado ama mucaamalo ha ahaado shaygu saxiix ma noqdo ilaa bitamaami shuruudihi shuruuddiisa dhammaystirankeeda maahane waintifaa'i mawaanicihi mawaanicdiisun anfoomiddeeda maahane waa in shuruudduna joogto mawaanicdiina maqan tahay waa saas shaygu markaas miaalu daalika kaas miaalkiisii fi lcibaadaati cibaadooyinka dhexdooda xaalu ahaaday an yatiya waa inuu la yimaado qofkii bisalaati salaaddii fii waqtihaa waqtigeeda waa inuu la yimaadaa taamatan xaal ay dhammaystiran tahay shuruuduhaa shuruuddeedii wa arkaanuhaa arkaanteedii wa waajibaatuha waajibaadkeedii salaadii uu waqtigeed la yimid shuruuddii waa dhammaystirantahay arkaantii waa dhammaystirantah waajibaadki wa dhamaystirantah waxa la laha waa cibaado saxiixa wmiaalu daalika saxiixii miaalkiisii filcuquudi xaalu ahaaday an yacqida waa inuu guto baycan bee beecaasoo taamatan ay dhammaystiran tahay shuruudduu shuruuddiisii shuruuddiisii ay dhammaystiran tahay beecaasoo shuruud taamatan ay dhammaystiran tahay shuruudduu shuruuddiisii shuruuddii almacruufatu oo la yiqiin waa in shuruuddii todobada hedel la yiqiin dhammaystiran tahay maca intifaa'i mawaanici mawaanicdiisina waa inay meesha ka maqan tahay mawaanicdiisana markaasa waxaa la leeyahay beecaan waa beec saxiixa aa la leeyahay beecaan waa beec saxiixa markaas ayaa la dhihi karaa markaasuu yidhi fa in fuqida haddii la waayo shardun shardi shardigaasoo mina shuruudi ka mid a ama cibaadadii ha haato ama mucaamaladi ha ahaato oo amase wujida la helo maanicun shay diidaya maanicaasoo minalmawaanici kuwa diida ka mid a imtanacati sixatu sixadu waa reebtoonaane mar kastoo hal shardi la waayo ama ka badan ama hal maanic la arko ama ka badan sixadii waa reebtoonaane sixa meesha kama jirto miaalu faqdi shardi shardigii weyntiisa miaalkeeda filcibaadati xaalu ahaaday iyadoo cibaadadii dhexdeeda shardi laga waayey an yusaliya waa inuu tukada bilaa dahaarati weyse la'aan isagoo weyse qab inuu iska tukado hadduu raba ha halmaamo hadduu rabana hadduu xasuustana dababa iska istihzaaba laakiin inta halmaamuu tukado markay ka baxayo xasuusta inuusan weyse qabin salaadu kama dhicin meesha haddeer inta soo weysaysa iska tuko xataa hadday ku soo dhacdo isagoo wada laasim waa inu iska taga salaad kuma jiri ka dhaqaajiyo asalaamu calaykum qaar alxad ka salaam naqsi kuma jirtid ka dhaqaaji meesha soo weysayso marka waa noocaas taas marka waa cibaado oo shuruuddeedii shardi ka mida la waayo wa miaalu faqdi shardi shardigii weyntiisa miaalkeeda fi lcaqdi mucaamaladii xaalu ahaaday an yabiica waa inuu gado maa shay laa yamliku usan lahayn han gurigiisan lahaynu gada boosuusan lahaynu gada waxa weya waa kirayne waa geeluusan lahayn gada gaariyuusan lahayn gada shay uusan lahayn hadduu gado lacagtiiu qaatay badeecadankii kala qaatay wax kama dhicin milki asna kanuna gaarigii ma milkin kanuna lacagta ma milki mar hadduu gado shay uusan lahayn mas-uulna uusan ka ahayn de lahaansho kaliya ma illa wax wax lagu gadaa waa saddex shay inaad adugu leedahay inaad wakiil ka tahay inaad weli u tahay oo maalkii agoontan inaa weli ka ah oo mas-uulka ah soo maa mana lah ama wakiilu iyo qofkii lahayaa ku yidhi iiga saddexda mid waa inaad wax ku gadaan imaa inaad milki leedahay imaad wakiil tahay inaad wilaayo leedahay marar badan waay dadka waxaa arkayda isagoo weydiina shiikh guri dawla ma la gada karaa war miyuu leeyahy midka gadaa ma laha soo maaha ma wakiilu ka yihi ninkii lahaa miya u dhiib mas-uuliyad iyo wilaayo miyuu leeyahy wuxuu ku gadaa markaa kan gadaa adiga gadaa saxaad ku gadana kan kirisa u ku kirayna adiga kirisa aad ku kirisana xaa soo geshay su-aashaas marka meesha su-aashaas inay timaadaba ma aham labadii xaaraan ku kala gadayda ku kala kiriisada ha ku kala gateen laakiin su-aashaas wax meesha keen wax la fahmi kara ma saddexdaana qofku shay ama ku gada ama ku kireeya waa inuu milki u leeyahy waa inuu wakiil ka yah waa inuu mas-uul ka yah oo wilaaye iyo mas-uuliyad iska leey saddexdii midna meesha waa talataabsiyaa yaala iyo xoog subxaan allah ha kuu keena marka waa noocaas wa miaalu wujuudilmaanic fiiri maanica helidiisa miaalkeeda fi cibaadad cibaadadii maanica laga helay emery noqoy haddii maanic laga helo haye an yatadawaca waa inuu sunnaysto qofkii binaflin sunno mulaqin mulqa wuxuu ka ixtiraazaa sunno mulaqa markuu leeyahay sunno sabab leh tii sabab kaleedu ka ixtiraaza si sabab kale heedu ka ixtiraasa taas iyada waa ansaxayda in la tukado wakhtiga nahyiga an yatadawaca waa inuu sumaysto binafli sunno nafligoo muطlaqin la ilaaqay fii wakti nahyi wakhtigii nahyiga wakhtigii nahyiga sida bacda salaati subxi oo kale ama bacda salaati اlcasri uu inta iska istaago laba ragcan iska tukayo yusuf masaajid ku dhex fadhiyo qalla ma ahan janaaso ma ahan waxa weeyaan waa iska un markaas un iska tukada raba ma ansaxay baa laleeyahay shuruuddeedii waa ula imaanaa salaaddii waa daahir qibladii u jeedaa dharka waa weysan shuruuddii waa wada haya arkaantii o dhanna waa ula imaanaa haddana kama ansaxayn maxaa dhacay maanicaa jooga nahyiga ku qumay maanicaasaa diida wa miaalu wujuudil maanic maanic iyadoo laga helay filcaqdi mucaamaladii an yabiica waa inuu gado man qof talzamhu ay ku waajibayda aljumucatu jumcadii shay-an shay bacda nidaa'iha adinkeeda ka gadaal adinka ahaani oo labaad adinka labaad waxaa la ihahdaa khadiibku mimbarka markuu koro adinka la adimo adinkaasu marka uu dhaco dadkii jumcadu ku waajibayda mid ka mid ahaa shay gaday ma dhicin wax bee la yidhahda kan qaata badeecadana sharci kuma qaadan adna lacagta sharci kuma qaadan beecna kama dhicin calaa wejin laakiin waa qaab hadduu u gado laa yubaax aan la ogolayn qaab la ogol yahaa jira oo maxaa ka mid ah waxa weeyaan waa la adimay weysadiiu waaye lacagtiina waa haystaa biyihiina waxaa gadaaya qof aan jumcadu waajib ku ahayn gabara ama gadayda ama addoonaa gadaya ama saqiiraa gadaya khalaas beex saxuu noqona maxaa yeele kan gadayana jumcada lagama rabo adiga gadanayana jumcadayaa aadan heli karin maa laa yatimu lwaajib ilaa bihi fahuwa waajib waajibkiiba si kale kuma gaari kartid wejkaas waa la ogoli ilaa wejkaas wuxuu u khidmaynaa salaaddii waxa beeca loo diidayna khudbadu ka mashquulinaa iyo salaadda qofka beeca wixii loo diiday waxay beecu ka mashquulinaa qofkan jumcada tanuna jumcadii inuu aadayba u khidmaynayba wejkaasaa la ogoliy wej kale hadduu u gado beecaasu ma ansixin baqaar waxaad rabta gal wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabi